Magaalada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sanadihii la soo dhaafay laga hirgeliyay goobo lagu qurxiyo haweenka kuwaas oo ay furteen haween kale iyadoo goobahan ay fursado shaqo ka heleen haween badan. Qaar ka mid a haweenka magaalada Dhoble iyo kuwa fursadaha shaqo ka helay goobahan ayaa si wadajir uga warramay howlaha ay qabtaan iyo sida ay nolosha qoyskooda uga maareeyaan xirfaddan.
tun baa la ii dhahaa shopping baan gataa waxay u dhaliyay inaan shaqaysto marka hore iyadii gabdhohina ka faa'iidaysteen ana ana iga faa'iidaan ana- ana ayagana aan ka faa'iido hada ilaa iyo saddex bilood bishana saddex ka ah inaan shaqaysta aan damcay marka ciddeen inaan u shaqeeyo wayna ii suurta gashay alxamdulilah mar waxaan ku iminaya inaan gacanteyda aan ku ceelbaxo gacanteyda aan ku shaqaysto alxamdulilah haddana waan ku ceelbaxay meel ayaa ii furan ganacsi haa gabdhaha hablaha ku nool deegaanka waxay u tahay sh- bilic iyo qurux dumar fursad shaqa ayaa waay in badan bay iska maalgeliyeen dee fursad shaqana way u noqotay meekaabkoo kaleeto wuu kala yahay meekaab shan doolaraa jira ku toddoba doolaraa jira ku toban doolaraa jira magacaygu waa farxiyo maxamed mukhtaar een, waxaana joogaa saaluunka ku yaala magaalada dhobley Een, cilaana ka mid ah meekaab madax galaan waxyaalo badan oo saaluunka lagu qabto dhaqitaan dumarka ah oo lagu qurxiyaa Een, meekaabka marnaa een, labiska gabdhaha taashka iyo wax walbaan haynaa hamigeyga ani ahaa way jirtaa waalidiinteyda ku biilaa ani waxaa rabaa ku kataa nolosheeda ku maareeya waxaan ka shaqaysto magaalada waxaa laga furay meelo dumarka lagu qurxiyo oo dadka xifradaas u leh la shaqaaleysiiyo marka saas awgeeday igu hirgashay inaan ka shaqeeyo maadaama xirfadan ay tahay xirfada keliya aqoonta aan leeyahay nolosheydana waan ku maareeyaa Een, shaqadan horta waa shaqada keliya aan xirfada u leeyahay nolosheyda iyo tan qoyskeygana waan ka maareeyaa insha allah waxaan rajeynayaa intan inka badan inaan horumar ka gaaro hadduu ilaah yiraahdo